dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoyd isqoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkiidinka qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo waxgarad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal
bismi illaahi araxmaan iraxiim kulan wacan oo wanaagsan saaxiibadayna maqal dhagaysanayo waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xulashada wareysiyada raadiyaha cadaado
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyin anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedii iyo dhulkuba kuu dacweeye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabaganoon daahin idan alle ilaah kuu gangaaf guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayoo guruuta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaaldhowda gulxuf iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo boran gubac ku liifsiiya gidaad allamarin iyo ku dhimo gaasiriya jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyin gurmago-anin gegan iyo allow geedqalale kaadhig gebigaaba midkaasow rabbu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku goorraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiilla'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taa goorta laga leexday gisi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jirte dhurwaa goronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyin kul curmaani ruubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomayn iyo gebi ka laalaadso aamiin
waxyaabaha aan caawa barnaamijka idinku kusoo gudbin doona waxaa ka mid noqon doona haddii allaha awoodu leh ogolaado madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa waxa uu tacsi u diray guud ahaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka puntland kadib geeridii ku timid guddoomiyihii gobolka nugaal ee puntland waxyaabaha kale aan idiin soo gudbin doona waxaa ka mid noqon doona wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya shir jaraa-id oo maanta ku qabtay magaalada muqdisho waxa uu kaga hadlay arrimaha saameynta covid nteen iyo xaaladda dhaqaale ee dalka faahfaahino ku saabsan ayaan saaxib yaal idiin soo gudbin doonaa waxyaabaha kale aan idiin soo gudbin doona waxaa ka mid noqon doona saameyn intee la-eg ayay ku yeelatay cadaado xayiraaddii ay dowladda federaalk ee soomaaliya ay saartay guud ahaan geyiga soomaalida qaadkii iman jiray cadaadase weli ma yimaadaa maamulka degmaduse maxay ka yidhaahdeen waxaad ku maqli doontaan barnaamijka xulashada waraysyada reediyo cadaado waxyaabaha kalean idiin soo gudbin doona waxaa ka mid noqon doona wasaaradda waqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa wareegto ay soo saartay waxa ay ku mamnuucday aadista dugsiyada qur-aanka iyo goobaha lagu cibaadaysto oo dhan faahfaahino iyo falanqeyn ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa qaybaha dambe ee barnaamijka waxaan idiin soo gudbin doonaa xubinta kalamaan iyo waxyaabihii kusoo kordhay intaaynu barnaamijkaha wada ku jirno
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoyd isqoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa idinkaa qarribay dalkii idinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meer oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay cudurka aad wadaa qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wadaa qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal
mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibada ina maqal dhegaysanayo waxaad maqal dhegaysanaysaan barnaamijka xulashada waraysyada radio cadaado ee waa habeenimo isniin ah taariikhdu ay ku beegan tahay ee soddonka bisha saddexaad ee maaji sanada labaatan labaatan aynu ku bilown eh madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa waxa uu tacsi u diray ee guddoomiyihii ee gobolka ee nugaal oo xalay weerar lagula eegtay ee magaalada garowe ee gobolka nugaal kadib qarax ee ismiidaamin ahaa oo xala halkaasi lagula weeraray dhammaan shacabka puntland ayuu uga tacsiyeedayey geerida ku timid ee guddoomiyihii gobolkaasi
Een, go-aanada iyo war-saxaafadeedka aad ka dheehan doontaan warbaahinta waxaa ku soo baxay qodobo dhowr ah oo ugu muhiimsan yahay in dowladda hay-adaheeda oo dhan loo jiheeyo muddada soo socota inta laga hubinayo laba xaalo xaaladda cudurkan oo runtii isaga naftarkiisa amniga saldhig u ah oo khatar nafeed iyadana ku wajahan in si adag looga shaqeeyo sidii dadka amnigooda iyo badqabkooda jireed iyo caafimaad iyo iyo nololeedba loo sugi lahaa waxa ay dowladdu qaadatay tallaabooyin ku aadan arrimahaas oo ugu muhiimsan in hay-adaha dowladda loo jiheeyo sidii ay uga hortegi lahaayeen xaaladaha amni xumo ee sababaya argagixisada iyo cudurka coronavirus labadaba waxay soo saartay awaamiir dhowr ah oo ugu muhiimsan tahay dadka si loo ilaaliyo eh, naftooda in ay u hogaansamaadaan tacliimaadka ama fariimaha ka soo yeeraya guddiga la dagaalanka ee coronaviruska oo ugu horeeya in ay ilaaliyaan isu soo baxyada iyo meelaha ay joogaan isu imaanshaha iyo waxyaabaha sababi kara caafimaad darrada lagu kala qaadi karo xanuunkaas waxay dowladdu soo rogtay een, in la joojiyo dhaqdhaqaaqa oo dhan ee, lixda maqribnimo ilaa iyo shanta aroornimo kowda bisha ee soo socoto ee, wixii wixii ka bilowda Ee, waxaa mudaysan ilaa iyo shan iyo tobanka abriil inta aan ka hubinayno xaaladda caafimaad ee geyigeenna sida ay tahay haddii loo baahdana ee, kor ayaa loo sii qaadi doonaa Ee, waxaa sidoo kaleeto ee, ciidamada dowladda oo dhan heegan loo geliyey in ay amnigana sugaan ee, awaamiirta ku aadan coronaviruska iyo sidii dadka ay maaragtay uga wacyigelin lahaayeen ama uga shaqayn lahaayeen ama ula shaqayn lahaayeen hay-adaha ku shaqale iyagan in loo jiheeyo waxay dowladdu qaadan doontaa insha allah tallaabooyin arrimaha ku saabsan oo ay ku xakameynayso dhammaan dhaqdhaqaaqyada isu soo baxyada ee, waxay abuurtay sanduuq ee, ay ku shubtay dhaqaalihii ugu horreeyey ayna rajaynayso ee, dadka muxsiniinta iyo dadka ee, soomaaliya caawiya in ay kusoo shubaan maxaa yeelay khatarta xanuunkan uu leeyahay iyo awoodda dowladda puntland ay leedahay runtii wax isku dhigma maaha ilaa hadda waxaan abuurnay xarumo karantiin waxaan diyaarinay tababaro shaqaale waxaan howlgelinay hay-adihii dowladda oo dhan inay arrintaa ka shaqeeyaan waxaan xakameynay dhammaan waxyaabihii ee sababi karay intii karaankeenna ah laakiin sidaas ay tahay awooddeena dhaqaale weli waa ay kooban tahay waxaan rajaynaynaa iyadana dadka reer puntland guud ahaan inay ka wada qayb qaataan annagoo og dad fara badan oo reer puntland oo dibadaha kasoo caawin jiray ruuxadooda inay duruuf adag ay ku sugan yihiin ee guryahoodii joogaan aysan shaqayn dakhligooda uu isdhimay culayskaas guud inaan u wada diyaargarowno sidoo kaleeto waxaa si ku meel gaara loo jeejiyey cashuurtii sales taxka ahayd oo ahayd inay bishaan kowdeeda bilaamato sababahaas aan rajaynayna inuu koror ku dhaco sicirka annagoo ka taxadarayna waxaan sidoo kaleeto ganacsatada ka codsanaynaa in aysan ku kordhin badeecadaha daruuriga ah iyo nooc kasta ay yihiin dadka uga faa'iidaysan fursadda maxaa yeelay qofkii ganacsataa oo markaan oo kaleeto qof dhiban ka faa'idaysta maalkiisa iyo xoolihiisaba ilaahay barakayn maayo marka waxaan kula dardaarmaynaa inaysan ka faa'idaysan fursadaha noocaas waxaan sidoo kaleeto fariimaha iyaga ku jirta in kaydka puntland yaalla loo hayo dadka reer puntland wixii kaleeto oo lasoo waaridi karan in lasoo waarido si dadka khatartan oo cabsi badan laga baqayo inay bilaha ay sii soconayso inay sii kordhaan ayaa waxaan rajaynaynaa iyadana in diyaargarow aada u adag ee laga yeesho muhiimadda war-saxaafadeedka ayuu ku qoran yahay xooggiisu waxaan rajaynaynaa hay-adaha amniga iyo hay-adaha dowladda dhammaan inay awaamiirtaas ay fuliyaan si habsami leh ayay ula socdaan dowladduna shaqadeedu xooggeedu wuxuu noqon doonaa guddiga arrimahaas ka shaqayn doona iyadana oo ah heer madaxtooye oo anigu aan guddoomin doono waxaan si dhow ula socon doona ama shaqooyinka kaleeto oo dhan u joojinay inaan xoogga saarno amniga dadka muwaadinka reer puntland si uu badqabkiisa uu helo intii karaanka yaga ah dareenkaasaan la qaybsanaynaa waxaan u sheegaynaa khatarta xanuunkan inuu sii siyaadayo khatarta uu kusii badanayo africana baqdin badan laga qabo khaasatan geeska africa kaysas badan oo kenya way korbay usii kacayaan ethoobiya korbay usii kacayaan xuduudaheenu weli siba isugu yaacyaacsan yihiin inkastoo puntland ay goosatay in dadka deegaanada kasoo galaya laxanimo wixii iyadana maanta ka dambeeya waxaan aada u rajaynaynaa dadku inay meelahooda ku nagaadaan soomaalida nin walba meesha uu joogo inuu ku nagaado ayaa ah sida ugu wanaagsan ee ka hortag loo samayn karo socodka faraha badan in la iska daayo kuwa dibadda jooga inay guryahooda joogaan kuwa gudaha jooga inay joogaan in wixii lagama maarmaan oo dhan ay dib u laalaan annagoo duruufta dadkeena qadarinayna dad badan oo xoogsata ah waxaan rajaynaynaa iyaga oo quutul daruurigoodana raadsanaya laakiin inay aada u taxadaraan xirtaan qofkii shaki iska qaba aaladda ama maaska afka lagu xirto dadka inaan la salaamin gacmaha in si fiican laysaga dhaqo in si maaragtay taxadar leh loola dhaqmo xaaladan caafimaad in guryaha iyo meelaha ciriirka iyo caruuraha iyo dadka dhan oo wada waayeelka ah inaan la isdhexgelin intii la kari karo intii la kala fogaan karo kulamada aan laga maarmi karin in meelo furan lagu qabto in meelaha xiran iyo dadku ay isku qaadsiin karaan ama isku dhow yihiin xilliga ay wada hadlayeen in aada looga taxadaro waxaan bulshada reer puntland dhammaan ugu baaqaynaa in ay gacmaha isqabsadaan inay u diyaargaroobaan dagaal aan dhammaad lahayn oo mar walba taagnaanayo maxaa yeele horumarku mar walba wuxuu u baahan yahay sacyi iyo dagaal joogto ah marba xeeladiisa leh hadda waxaana haysta waa al-shabaab iyo coronavirus labadaas ayaa waxay noo yihiin hortabinta koowaad ee dowladda puntland iyo dadkeedu ay rabaan inay iska caabiyaan siday hore uga guulaysan jireen cadowyadan ayay uga guulaysan doonaan haddii ilaahaydmo arrinta caafimaadku runtii walwal badan bay nagu haysaa waa xanuun ilaahay naguma keenay ka daran argagixiso kasta oo ay adag tahay xakamayntiisu sida aan ka arkayno dalalka hadda waxa ka socda waxaan arkaynaa dalalka qaybtood oo horumarsan oo dhaqaalahooda u kubacsan yahay ama awoodooda iyo imkaaniyaadkooda ay fiican tahay in maalmaha qaybtooda wax kun qof ku dhow ee maalintii dhimanayso arrintaas runtii cabsi weyn bayna gelisay waxay u baahannahay dadkeenna in aan hadda awoodda aan leenahay waxa waaye inaan digniin iyo ka hortag samayno xaaladaas waxaan ilaahay ka baryanaa inuu noo keenin ilaahay inuu naga hayo aad baad u mahadsantihiin inaad fariimaha iyo tacliimaadka ka imaanaya dowladda inaad qaadataan baan rajaynaynaa haddii ilaahadmo awaamiirtun siday tahay loo fuliyo ciidamada amniga iyo guddoomiyaasha gobollada iyo degmooyinka waxaan faraynaa dhammaan awaamiirta soo baxda si dowladnimo in loo fuliyo oo aan dib u dhac lahayn oo la iskula xisaabtami doono dadka dowladda mas-uulka ah awaamiirtu waa inay siday tahay u fushaa lagu khasbaa danahoodana wey wax danta ku jirto ciddii diidana tallaabo sharciga waafaqsan laga qaada aad baa umahadsanti wasalaam hagaag saaxiibayaalkaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni wasaaradda wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta shir jaraa-id oo uu ku qabtay magaalada muqdisho waxa uu kaga hadlay arrimaha dhaqaale iyo saameynta caabuqa covid nteen oo ku yeeshay guud ahaan dalkeena soomaaliya wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalka soomaaliya waxay halkan kusoo bandhigaysaa saameynta dhaqaale bulsho ee caabuqa faafa covid nteen ku yeesha soomaaliya gaar ahaan xiriirka shaqada anigoo tix raacaya tilmaamaha ay soo jeediyeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wasaaraha xukuumadda mudane xasan cali khayre iyagoo si hogaamin toosan leh dalka ugu hagay la tacaalidda caabuqa faafa ee covid nteen iyo sidoo kale tilmaamaha toosan ee ku saabsan sida looga hortegayo caabuqa ee ay bixinayso wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ayaan waxaan doonayaa inaan mar kale ku celiyo in caabuqa aada khatar u yahay ayna tahay inaad aada uga digtoonaadaan dhammaan shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha guud ahaan soomaaliya waxaan kaloo rabaa inaan anoo tix raacaya warqad ii ka soo baxday wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada bishii maarso sagaaliyo tobankeedii labada kun labaatankii taas oo ahayd xakameyn shaqaalaha in maanta ay bishu tahay soddon in warqaddii dib loo cusboonaysiiyey oo ilaa iyo abriil tobankeeda labada kun iyo labaatanku ay dhaqan gelayso warqaddaas sida aad la socotiin waxay qosaysaa shaqaalaha aan laga maarmayn shaqaalaha aan laga maarmayn sida shaqaalaha ka shaqeeya caafimaadka shaqaalaha ka shaqeeya gargaarka degdega iyo shaqaalahan xafiisyada lagama horaan u hayn kuwaas kuma jiraan shaqaalaha kale waxaanu ka codsanaynaa in ay kusii shaqeeyaan guryahooda oo ay guryahooda joogaan waxaan kaloo shacabka soomaaliyeed aan mar labaad anoo uga digtoonaan uga digayna khatarta caabuqa covid nteen ku leeyahay in ay raacaan tilmaamaha ay bixisay wasaaradda caafimaadka waxaa muhiim ah in dadku ay kala fogaadaan waxaa muhiim ah in gacmaha la dhaqdo waxaa muhiim ah in nadaafadda la ilaaliyo waxaa muhiim ah in shirarka iyo kulammada aan muhiimka ahayn in laga digtoonaado waxaa mar labaad ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ay ku celinaysaa saameynta uu ku yeelanayo shaqada iyo loo shaqeeyaha covid nteen in aan qodobadan lixda qodoba ay muhiim tahay inaan xusuusino kow shaqaalaha dowladda federaalka soomaaliya waxay sii wadanayaan shaqadooda sidii ay tahay lambar labo loo shaqeeyaasha gaar gaarka ah waxa ay ku dadaalayaan haynta shaqaalaha bil kasta mushaar ku qaata si loo dhiirogeliyo isku xirnaanta iyo walaaltinimada isla markaana waa inuusan keenin caabuqa burburinta xiriirka shaqada lambar saddex la macaamilka shaqaalaha kumeelgaarka iyo dib u eegid ayaa lagu samayn karaa iyadoo qaar ka mid ah loo sheegi karo in ay guryahooda joogaan lambar afar haddii shaqo ka-ceyrin ay noqoto laga maarmaan shaqaalaha ka tirsan urur shaqaale iyo qaybaha ay qusayso waa inay isla eegaan qodobada xiriirka shaqada ee dastuurka ku-meelgaarka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya lambar shan loo shaqeeyaashu waa inuu siiyaa shaqaalaha tababaro si looga hortago caabuqa covid nteen qalab ka difaacaya faafidda iyo daaweyn shaqaalaha caabuqu helo taasoo qayb ka ah waajibka daryeelidda islamarkaana waafaqsan tallaabooyinka badqabka caafimaad goobta shaqo occupational safety health dhammaan shaqaalaha ajaanibta ah ee ka soo laabanaya waddamada aadka u saameeyey caabuqa waa in ay u hoggaansamaan tilmaamaha ay ku ay dejisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada sida kartiil qasab ah in muddo afarta maalmood ah waxaan kaloo doonayaa inaan xasuusino oo muhiim ay tahay waxaan in ka hortaga covid nteen ay tahay daryeel waajibaad oo saara dhammaan waxaan rabaa inaan xasuusiyo loo shaqeeyaha oo employerka ah in ay saaran tahay duty of care oo ah waajibaad daryeel waajibaad inuu saaran yahay waxaan soo gudaaninayaa inaan halkan uga mahad celiyo madaxweynaha iyo wasaaraha xukuumadda shacabka soomaaliya sida hagidda iyo wacyigelinta wanaagsan leh ay ummadda ula wadaageen ka hortegidda caabuqa taasoo wax badan ka taraysa haynta shaqaalaha iyo wadidda waxsoo saarka shaqo haddii ilaahay idmo si wada jira ayaan cudurkan ugu guuleysanaynaa waxaana muhiima in shacabka soomaaliyeed ee tilmaamaha ay bixinaysa wasaaradda caafimaadka loo hoggaansamo hagaag saaxiibayaalkaasina wuxuu ahaa wasiir wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo ka hadlayay xaaladda caabuqa covid nteen markana haddii aynu usoo laabanno magaaladan cadaado saameyn intee la-eg ayuu ku yeeshay caabuqa covid nteen iyo xayiraadaha ay dowladda federaalk ah ee soomaaliya ay soo rogtay magaaladan cadaado waxaa jira duulimaadyo hakad galay muddooyinkii ugu dambeeyey oo cadaado aysan jirin duulimaadyo toosa oo ka baxa oo gaara magaalada muqdisho kadib duulimaadyadaasi oo hakaday muddooyinkii ugu dambeeyey sidoo kale waxaa jira qaad ka iman jiray ee qeybaha kala duwan ee dalalka deriska ah sida etoobiya iyo kenya oo qaar ka joogsaday qaarna xayiraaddii ay dowladdu saartay uusan ka dhaqangelin gudoomiyaha degmada cadaado oo caaway aynu waraysanay islamarkaana qadka telefoonka aynu kula xiriirnay ayaa inoo xaqiijiyey in ay dadaalo kala duwan wadaan sidoo kalena waxa uu baaqiyo kala duwan u jeediyey shacabka ku dhaqan magaalada cadaado isagoo sidoo kalena ka warbixiyey xaaladda saameynta ay ku yeelatay cadaado xayiraaddii ay soo rogtay dowladda federaalk ee soomaaliya hagaag saaxiibyaalkaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada cadaado cabdiraxmaan tootoole oo ka hadlayay arrimaha si waa arrimaha ay cadaado ku yeelatay saameynta ah ee ay cadaado ku yeelatay xayraaddii ay dowladdu soo rogtay ilaahay in loo toobad keeno in la isxafiyo in aan la isdulmin marka mar kasta oo istifaar lala yimaado horta loo laabtana ilaahay ciqaabka jawab qaadaya qayb ka mid ah oo wada qaadaya marka dadkan maadaama dad muslimiin aan nahay inuu gaalan maahayn mana dadka dadka aaminsan dad muslim ku dhici maayo waa been muslim gaalba cudurka waa ku dhacaa waana ku dhacayo haddeerna marka in laga digtoonaado oo taxadarkana la qabo ilaahayna loo laabto wacyigelinta bacda caafimaadka iyo ay sheegayaan iyo maamulkana la qaato intaasna waa soo jeedinayna waayahay guddoomiye sidaan ognahay soomaaliya waxaa laga joojiyey inta badan diyaaradihii imaan jiray sidaan hore usoo sheegnaba haba ugu badnaadeen kuwii qaadka keeni jiray deegaanada iyo degmooyinka kala duwan ee soomaaliya diyaaradihii qaadka markii la joojiyey galmudug waxaa yimaada qaad ka yimaada xuduudda etoobiya cadaadana si toosa ayuu u soo galaa arrinka maxaa ka ogtahay guddoomiye
cadaada in qaadku soo galo waa ognahay sideedana waxaa la rabaa xuduudaha dowlad goboleedka galmudug baa u xil saarane degmooyinku ma xil saarna kastamool laga soo galay leeyihiin ciidamada dowladda dowlad goboleedka la rabaa inay kastamada laga joojiyo laakiin markuu tacawuda kusoo gudiyo cadaada soo galayo qof goonihii ma celi karo waxa wax laga kontaroolahay waa xuduudada iyo meelaha boodarada meelaha uu ka soo galo meelahaasaa raba dowladda ka ciidan batifka in lagu joojiyo sida dowlad goboleed kastaa oo sameeya dowlad goboleedkuna waa awoodaa barnaamijkaasi marka xoogaa dhinacaasa uu dhimanaansho ka jiraan waanu ku boorinaynaa madaxda sare xuduudaha laga xanimo qaadka uusan deegaamada soo gelin dadkuna waxaan leenahay ka digtoonaadeen qaad markii hore oson khayr badnayn haddana in haddeen dhibaatada jirta meesha dowladda weliba laga sheegaya etoobiya ka yimaadaa marka waxaan leenahay laga digtoonaado dowladduna waa in xuduudada la xidhaado xuduudada laga joojiya taas dowladda haddii annagu amar ma siin karno ayaa laga rabaa in xuduudada xidhaan
guddoomiye sidaan ognahay qaadka ka yimaada etoobiya waxaa keena ganacsato deegaanka ah wax xiriira ma la samaydeen in ay joojiyaan arrinka maadaama uu halis caafimaad yahay
maya maya wax xiriira lama samayn waxaana ula samaynayn qaadka joojiya hebelow ma jirto dee meeshaad ii dowlada jirto dowladdaad rabaa inay maamiil ka soo saarto qofkaana qof shaksi oo inuu ganacsi watuu aaminsan yahay isaga talaba uma taalo haddii amar dowladeed meesha ka soo baxo annagu amarka dowladda un baa qaadan karnaa degmada keligeed go-aan ma gaari karto dowlad goboleedka dee maamul leeyahay madaxweynaha jooga hadduu wareegta ka soo saaro wareegtadaas annagu ku camal fali karnaa haddaan marka wax wareegtaha gelmudug ka soo baxay aan la arag sabab annagu hadda aan qof dadgooni u wacna aan dhahna saas sameeya ma jirto dee waxa degmada iyaga keligeed ka goosan karto gelmudug aysa goosan ma jirto sharciyaddu saas waa waayahay guddoomiye ugu dambayn baaq aad u jeedinayso bulshada ku dhaqan cadaado miyuu jiraa
waxaan u jeedinayaa dee horaan u jeediyey waa baaqi ahaa in la digtoonaado in taxadarka la qabo in laga fogaado wax kasta oo dadka keeni kara waxaa bahda caafimaadka wacyigelinta la qaato in qof kastoo tobadkeedka ilaahay ulaabashada la badso intaas un baan soo jeedinayna waa mahadsan aad baad u mahadsantaha guddoomiye adiguna markana haddii aynu eegno amar ay soo rogtay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa lagu joojiyey dhammaan aadista dugsiyada qur-aanka iyo malcaamadaha kala duwan iyo guud ahaan goobaha cibaadada ee ku yaala soomaaliya wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta oo arrinkaasi ka hadlayana wuxuu yidhi sidaa la socotiin adduunka waxaas waxaa ku batay halista cudurkan loo yaqaano koronaviruska oo maalin maalinta kasii dambaysa si xooli ah ku socdo wadamo cusubna maalin maalin kasii dambaysa uu sii gaaraya marka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta waxaa mas-uuliyad ay ka saaran tahay qaadashadeeda kaalinta ilaalinta badqabka iyo caafimaadka bulshada marka waxaan soo jeedinaynaa dhowr qodob oo talooyin ah marka waxaan jeclaan lahaa inaan miidiya intaas la wadaagno kow laga bilaabo maalinta berri oo talaado ah soddon iyo kooda bisha saddexaad laba kun iyo labaatan waxaan si rasmi ah u fasaxnay dugsiyada barashada qur-aanka kariimka iyo xarumaha barashada diinta muddo laba isbuuc ah laga bilaabo maalinta berri oo talaado ah oo soddon iyo kooda bisha maars laba kun iyo labaatan labo in macallimiinta ay qur-aan akhriska badiyaan guryahooda ku akhriyaan taasna waa faraynaa sidoo kale waalidiinta inay ilaaliyaan xuquuqda macallimiinta taasna waa faraynaa saddex in dadka waxaan soo jeedin lahayn in dadka ay ku dukan karaan guryahooda dadka inay guryahooda ku dunkan karaan waa soo jeedinaynaa maadaama ay habboon tahay isu imaashaha in la yareeyo marka uu jiro cudurada markay jiraan cudurada faafa sida daacuunka cudurkan oo kale oo haddaanan aqoon oo nagu soo kordhay in la yareeyo isu imaashaha in la raaco talooyinka wasaaradda caafimaadka iyo talooyinka madaxda qaranka guud ahaan in layska ilaaliyo meelaha dadka iskugu imaanayaan aan laiskugu imaanin yani aayadda qur-aanka waxaa waay yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrankum feejignaan waay dadka feejignaan ha muujiyaan nin walba yacni gurigiisa nin walba dee dadka inay isku imaadaan in la yareeyo taasaa in laiska ilaaliyo ugu dambeyn waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ka baryaynaa inaan ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan caalamka oo dhan cudurkan halistaa inuu naga badbaadiyo oo ummadda islaamka meel kasta ay joogaanna ka badbaadiyo jasaakum allahu khayr aada u mahadsantihiin hagaag saaxiibayaal qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan areer kalamaanow geega hees waaye waaye e wasiinhaya oo koobiya eebtaa aragee agaar agaar aamow aw aashung eebtaa aragii agaar agaar aamow aw aashung eebtaa aragii warmadayow ma heesihiisoda antaad maantana loo qaatay areer kalamaano waxaan idiin leeyahay geedkan fadhigiis waxba idiin matalaa beeraha fashta ar'iidba waa geedo geed ma ciilaayo allah gaabaday gargaarkay bareeneeho jiida jiida jiidinta jiida wargooyow bugcadiisiyo buur waa maqallaaye horta qoonka bu'aala beero sowma fashaan war waxaa layidhi reer bu'aare beeraha markay fashaan arsenaal baa badh iska qaadata aryadhaha hadda ka hor waxaan maqli jira inta beer falanno aan ku baahi baxne aan isbarno war may kale baa jirtay beer miinay bahdo waa bishaaro loo baraara tuntaaye barbaxna kuuna qataaye baahadin inta la fadhiyahe war wallaweyne kalluunkana miyuu idinka dhammaaday war kalemaana beero falaysa weligay ma arkine siyaasadaad ku rafa jirteene waa liidilaaluushimiya war markuu haysta badbaaduu dadku beera fashaayo mira ay uga baxaane mar haddii la baqaayo wax ma beeran karaane buuq muxuu taraya war mar haddii la go'aamiye maanta inaan beeraha u kacno hees hawleedkeenni kalamaaney kashifaad iyo kaftan iyo hadal ha isku koobine kaltan weeye hawsha loo kacay kaalintaadii kamiinta ahayd kaalayoo qabo
beled baabkishay kase been la degii waa beriyey intiin bano beeroo falne reer kalamaano kooy bane beeroo falne aryaadhaha beer halla fashama xumee macluul muusajiisow ciidan miidanka raaca haad u maleeyhaysiin war macluul muraad kama lihin cabdikuusaan haysanaa maxaan ku falaynaa eebba waa dintacba wayno goormeen barya ka baxaynaa war waxba isdaalin buulu burduwa gooloosan tahay war kalamaane maanta beerfalow baad ku mashquulshaane bakaaraha laysku galay aro maaskii ifaama ma asgalayne war maya maaynasi balaasa istaabadeen hayehe ma mukulaalaa beriga doolli aragtay war marka dhex toos baa dhacay warwarka hanaga dhex gelinaya dhegaysta ilmihii bastooladaha watay shabaglilah ka aruuriyey yaryarkii miya aroo ma isa soo dhiibeengne war ilmahaydu sheegtaanoo ummaddii ku dhibtoota arsinaasha miya warwarka hanaga dhex boodinaya dhegaysta ilmihii bastooladaha watay koronafaris baa ku dhacay war cabdikuus warka naga dhegaysanay qaska naga joojiye bakaarihii hadda ka horay ummadda ku kadeedi jireen iyagoo bastooladoodii watoo balaayo maagan yaa abbatee camal maa loo buubihiine hoostooda may haw ka yeertay war haw wax ka xunaa ka yeeray iga sug warka ciidamadii amniga ayay iska hor yimaadeen kadibna faraha laysku qaaday tii ka dhacdayna waa la yaabay kabtaydii aawe karintaydii aawe ma ka dhacday meesha sii dhac miyay xaaladdu ahayd inkastoo dad rayda ay dhimashada dhaawacay ka soo gaartay haddana ilmihii waa laga takhallusay fidnada u socday hadda waa leesdul saaray hele meydadkoodii shaaribahana looga istaaga maanta war waa ilmo iyo shaaribay leeyihiin maa kala daysaan waa yeelkooda xataa shaarib ma le iyaga iska daaya arooda war ma haysine buntland xali waxaa maqli bugaa ka yeertay roobaa kagubaday arooda warkaaga dhexgelinaya garowa xali midaa isku qarxiyaa layidhi guddoomiyaha gobolka war guddoomiyihii gobolka nugaal cabdisalaan guu jire allaha u naxariistee xalay buu dhintay waxaanse la yaabanahay dhagarqabaha naftiisa uu dilay inuu qof ku dilo aryaadhaha dhagarqabaha ismiidaamiyey maxabada u ahay eeyadaa qof lagu dili jiray war waxaa la yidhi naftayadu raqiistayo waata sida rasaastii dadka laysku ridayo qarax lagu rakibaye xaggee ruuxda laga helay arooda anigu waaba yaabiya ilmahan iyaga suuqa maa laga soo gadaa war suuq laguma gadee waa lamaan gadaa war madaxweyne dani wuxuu yidhi weerarka lagu dilay guddoomiyaha waa sii ogeyn war haddii horbelin waa u yahay maylan difaaca waay war nabadii noollaan ku neefsatay madaxweyne deli awalaan yaabayo ma haddaan la isla ogaynaa dadkasaan loo baabi'in lahaa war qaraxa garowga ka dhacay oo guddoomiyuhu ku dhintay madaxweyne farmaajo waa ka tacsiyey ra'iisul wasaare khayrana waa ka tacsiyey wasiirka warfaafintuna waa ka hadlay madaxweyne qoorqoor iyo axmed madoobana waa ka tacsiyeeyeen guddoomiyihii hore gobolka banaadir injineer yariisow markii qaraxa lagu dilay madaxweyne farmaajo wax tacsiya ma dirin kamana hadal aroo shibnaga dhe qaraxaas ilaa haddaas madaxweynaha ka naxsan yahe horta tacsiya xaytarta waa iska tactac leedihiine war saa tahay daawo maahana layidhi bukaankana waa u roonta waryaalla magoolna ma ahmaada ku dheelin qandadoo ku haydo ma lagaa qaadi karo maxaa qabtaa qalbigay udoontaad idii wadiya haddaba qaraabo waa qabaa qandhase layga qaadi maana waa jirtaahe ogaadhahe war hore wuxuu yidhi abwaangaariya allah u naxariistee nin daweella leeyahay dembiguu badh leeyahay inuu daara ma oggolo daaraanta boogta leh war madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu qaraxii seedka ka dhacay oo qoyska dhan lagu baabi'ey kama hadlin kamana tacsiyeyn arooda madaxda qaraxyada agtooda ka dhacaayo kama hadlaanoo sababtoo ah wadnahaa kurug dhaayo war madaxda been ha ka sheegin madaxweyne deniba isagoo garowa jooguu ka hadlayo jugta maqlaayay abdikuuso waalmo-oshiidii emed midoobakii kismaayakadhi usoo jugti dhegaa kataasiyey war nimankaas miyaa qurbajooga idinku mawaalantiin war adeer madaxweyne muuse biixiba kuwuu daadku qaatay wuu ka reebaa war guddoomiye umar finish bir roobkun roobshay dhahootiga daadka gaada ayaa ku reebay wareedhaa war ma haysaane madaxweynaha hirshabeelle waara gareen guddoomiye ka bedelidda gobolka hiiraan buu ku dawaqaa layidhi kii afraad buuna shalay magacaabay ar webigii maa ku fatahayne war waxa uu magacaabay ma kii shanaad ama waa kii lixaad war siyaasad baa ku fatahdae odaga ka wareejiya war meesha isbaaraa ku fatahdee siyaasadu kuma fatihin war dad waalnaatiini qof canshuurta gobolka hiiraan lagu aamino ayaa la laaya marka guddoomiyaashu waa lixlix bilood war guddoomiyaasha gobolka hiiraan waxay noqdeen taliyayaasha ciidamada dowladda oo kale aryaadaha hadda ka hor anigu idinma dhihin oo how gareen yaagooda xaggooda xadaan gobolladani waa guube gareenyaa gooda xaggooda xadaad gobolladani yey guube aduu waxaad ka gashaahe war meeray makarani guudlaaw xilka lagama qaada miya war haangiyo ee baariyaalka nabad i nololu hayahee maraka ahaa dhehe maday isaqhaantiyow bilaabay war war ma haysaane laandheerihii taliya shub afku furta maanta wuxuuna yidhi dhulkii danta guud dowladdiyaa kala boobaysa war ishu baydhabo muu lafta garan la wareegi war maya batuulo biloowun hadhowaada iyoba baha doontee bironinkisiiba booskana niindhacaw war ma ku qabsoo ku qadimaysid baa ka dhacda miya war wasiir khadiijo maxamed diireeb hadda ka hor waxay sheegtay in istaadii muqdisho qolo dawladda ka tirsanu dabaye ka dhex dhisatay yaa waa kii madaxweyne farmaajo dhahaya dhulka ummadda ka dhexeeya lama qaada karee muggi wakhtigu gebagaba naqda miyaa la yidhi ha daldalato xataa anaa haabaan miyuu yidhi war dhulkaa walba dadkaa lahaa maxaad la buuqaysaan warwar ma haysiine garoonka diyaaradaha magaalada jawhar jaadaha ka degay meeqa marduufow ahay sidii kiibaraha miyuu fufuqa war ma dadkiyaa qaaday war ma webigaa ku fatahay war warka anaga dhex gelina waxaa loogu magac daray maxamed umar xabeeb maxamed dheere allaha u naxariistee aryaadhaha allaha u naxariistay maxamed dheere taariikhda haddii dib loo fiirsho jawhar walax weynow ka qab waana mudnay in loogu magac daro garoonka jawhar taariikhdu dadkay bartaa waxay doraad mare war dagaalka sakiira gowraca ah oo foolxumada badan oo umuladooxa ah ee kismaayaagteeda ka socda maxaa wax looga qabanaya war maxaad geedka kala soo doonaysaa dalka dawlad baa loo doortay inay wax ka qabato war wasiirka arrimaha gudaha jubbaland darwiish muxuu u daawanayaa dagaalkaas yaa amawsan diidanayn hee war madawiil oomaar gareen arrintaas ma in farageliyi waaye war waxaas oo dhan aad sheegaysa madaxweyne axmed midoobe harmacada ugu daran war waxa la sheegseegi kol laba anigu garan maayo war jumhuuriyaddii somalilan miyaa ilowdeen warnimaya war xun sheeg baa tihiine dowladda soomaaliya labaatan dhakhaatiir oo caawisa waxay u jirtay dowladda talyaaniga war dowladdeenna dhakhaatiir corona virus ka dawaysa talyaaniga u dirtay mar dhowna siiriya inay ciidamo u dirtaan filaya war intay siiriya ciidamada u dirayaan may beelahan isdilaya mid kale dhex gala u diraan war dhakhaatiirta ajanabigu iyo abniiba barada jaraana unin haankan hakaba baradeedan dhaaf arafaca wixiis falfalaa la yidhaha ka leexda ha u diraane war war ma haysiina madaxweyne farmaajo wuxuu iska bareejeeyey donald trump iyo putin ma twitterku dadku cay war warka iga dhex gelin shirkii urur goboleedka igadu wuxuu uga qayb galay muuqaal online ah soo jiinnayn noqon mayno markaas war markii horeba kurburoogahaa ay dhaafa adnamadeeyow qurbo haddii la yidhaha weligaa kurba waa sheegi jirtee madaxweynuhu korona fayraska horow diidaayey war shirka intuu socda aniga waxaan ka baqaayay maadaama uu online yahay in madaxweyne farmaajo uu onlineka uhurka rimuuf gareeyo yaa adninka ahaa horta gruubka war war ma haysiina guddoomiye cumar finis wuxuu yidhi maqaayad lama furi karo la isuma imaan karo aree guddoomiyii waa disaasir maxaa iskaana keeni muuflaan allaha idin dhigma idin dhigi karne haddeer kala taga haddeer kala kala jooga aree kala jooga aree midida ka midida ka misiga baad qorgoynaysaa midida ka war yaa ma soo faraxlata adiga
taga guddoomiyaha warkiisa yeela oo mar kale heesu imaanina amarka qaata miya
aad ayuu u mahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalamaan waxaan idinkaga tegayaa heestan tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lacayna nabadgelyo fadhibaa dacwadu xalay fiidkiin fallaaraha la ganay buu iyidhi reerahay jaban dhaagahayga oo furan hurdada fay ka soo idhi arrin nagu fogaatuu iyidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifaraa waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayuu lama arkay faafi sheekada fadhibaa dacwadu xalayay fiidkiin fallaaraha la ganay buu iyidhi reerahay toban daagahayga oo furan hurdada fay ka soo idhi arrinnagu fogaatuu iyidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifaraa waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayow lama arkay faafi sheekada umurahan folka adag umurahan wadafada haddasi kala furku dabolka haddan ka faydo umurahan folka adag umurahan wadafada haddasi kala furfuro dabolka haddan ka faydo fidhanagu taagan oo annaga fadhi numa yaale badyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara badyahow fataxada mara fidhanagu taagan oo annaga fadhi numa yaale badyahow fataxada maraha فتح المر فتح المر قد يقول فتح المر maxaan fikir seexan waayay intaan soo sar fadhiistay intaan dib u faarumaystay maxaan faallada ku daalay maxaan falanqeeye hawlo maxay talo iga firdhiiday maxay buro iila fuushay maxay firxatoo la waayay maxay dhakaadu igu faaftay maxaan isfaroocintayda faruurta intaan qaniinay falaad iyo ciil islaaway maxaan fikir seexan waayay intaan soo sar fadhiistay intaan dib u faadhumaystay maxaan faallada ku daalay maxaan falanqiyey hawlo maxay talo iga fidhiidhay maxay buro iila fuushay maxay firxatoo la waayay maxay dhakaado igu faartay maxaan isfadhoocintayda fadhiita intaan qaniinay faalaad iyo iilislaaway fidhanagu taagan oo ileen fadhi nooma yaale badyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara badyahow fataxada mara fidhanagu taagan oo ileen fadhi nooma yaale badyahow fataxada maraha فتح المرء فتح المرء قد يضر فتح المرء haddana califaahiyo rabba faxanu jire hawada aan ka faali tushiya foolaan arkaayo fadabay iga muuqda barwaaqada foolanaysa xariiqiyo falalaxeeda saagaashuma falxumo dhowaan falaga isbedeli haddana califaahiyo rabba faxanoo jire awada aan ka faali tusniya fooraan arkaayo fadbanbay iiga muuqda barwaaqada foolanaysa xareediyo falalaxeeda saagaashuma foolxumo dhowaan falaga isbedeli farrintan kuu laqimay inaad fidisay ahayde haddaad la fadhiisanayso farrintan kuu laqimay inaad fidisay ahayde haddaad la fadhiisanayso fidhanagu taagan oo ileen fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dadyahow fataxada mara fidhanagu taagan oo ileen fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha anigu barka aan fidhe anigu aan fiikiso wixii hare fogsadee adigu faygaa istaag filkaa ka har filkaa ka har waa habaa anigu barka aan fitay anigu aan fikiso wixii hare fursaday adigu faygaa istaag filkaa ka har filkaa ka har waa habaa war hoy arrimaha ka fiirso dantiina kacoo ka foofa waxuun dadka ugu filaada taliyo ficil baan rabnaa war hoy arrimaha ka fiirso dantiina kacoo ka foofa waxuun dadka ugu filaada taliyo ficil baan rabnaa intaad fijirirsanay cashii faro ay gadoontay raadleeda ku foorarteen miyay tala fara ka haday intaad goonni u faqdaan intaad gelin faygartaan fagaaraha soo istaagaan intaad fijirirsanay cashii faro ay gadoontay raaqdeeda ku foorarteen miyay tala fara ka haday intaad goonni u faqdaan intaad gelin faygartaan fagaaraha soo istaagaan fidanagu taagano ilen fadhi nooma yaale dadyahow fataxada marahan fataxada mara fataxada mara dadyahow fataxada marahan fidanagu taagano ilen fadhi nooma yaale dadyahow fataxada marahan fataxada mara fataxada mara dadyahow